بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد أيها الأخوات في الله الله سبحانه وتعالى markii uu abuuray aadam aabbaheen oo asalkeennii ah oon ka soo jeedno oon ka farcannay wuxuu abuuray xawo oo hooyadeen ah halkaa waxaa ka tarmay bini aadamka raggiisa iyo dumarkiisaba waxay noqdeen laba cunsur oo nolosha aan kala maarmin oo isku lamaan oo noloshu ka dhaxaysoo wadaagaya wixii axkaam ah iyo wixii waxqabadana uu ka dhaxeeyo sida nabigeenu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh xadiis saxiixa uu ku yidhi annisaa'u shaqaa'iqu alrijaal dumarku waa ragga jeexood bimacnaa waa raggoo kale wey wixii axkaame ilaahay ragga ugu talagalay mas-uuliyaad ah xil ah way la midba yihiin wixii uun ay ku soo aroorto nusuus gooni ah oo raggiyo dumarka ku kala duwaysa mooye bini aadamka markuu alla abuuray subxaana wa tacaala raggiisa iyo dumarkiisaba laba qaybood bay u qaybsamaan qayb waa qayb la yidhaahdo al-insaanu aliijaabi insaanka waxtarka ah insaanka insaanka nafciga leh insaanka faa'iidada leh wax faa'iideynaya qaybta labaadna waa nooca loo yaqaano al-insaan alsalbi insaanka faa'iida la-aanta insaanka dhibaatadu ka imaanayso insaanka dhibaatada keenaya laakiin nafci iyo dheef aan soo biirinaynin labadaa qaybood bay u qaybsamaan dumarku sidoo kale labadaa qaybood bay leeyihiin qayb waa qaybta salbiyiinta asalbiyaat min annisaa waa qayb uun dhib u joog ah oo dhibaato la joog ah oo inay naftooda dhibaan mujtamacana dhibaan noloshana fasaadiyaan aakhiradooda iyo adduunkoodaba dhib isu geystaan dadkana dhibaato u geystaan intaa waxaan ahayn ma hayaan faa'iidada ma leh qaybta labaadna waa dumarka loo yaqaano al-iijaabiyaat min annisaa dumarka kuwooda waxtarka ah faa'iida keenka ah iyaguna wax isku biirinaya mujtamaca ay lex joogaanna wax ku biirinaya diintooda wax ku biirinaya aakhiradooda iyo adduunkoodaba meelay joogaanba waxbay faa'iideynayaan waana faa'iidaysanayaan labadaa qaybood wey darsigeennan insha allahu tacaala waxaan isdul taagi doonaa wax yar muddo gaaban waxaa loo yaqaano almar'atu alijaabiya ama kayfa takunu almar'atu ijaabiya haweenayda iijaabiyadda ah waa haweenayda waxtarka ah waa haweenayda waxgalka ah waa haweenayda faa'iidada leh waa haweenayda iyaduna wax istaraysa dadkeedana wax ku biirinaysa dhibkeeduna uu yar yahay ama dhibaato baan lahayn arrintaasoo runtii aan u baahannahay maanta khaasan tan mujtamaca dumarku uu aada ugu baahan yahay waxaan ka bilaabaynaa in badan waxaan dib ugu noqonaynaa caalamkii qiimaha badnaa iyo khayiraadkii dumarka ahaa ee taariikhda galay magac iyo qiimaha sharafna ku galay dadkaasaan jeclahay taariikhdooda inaan in badan idiin soo guuriyo si aad ugu dayataan muxuu ahaa kaalintoodu maxay ahayd nolosha say u fahamsanaayeen maxay qaban jireen qaabkee bay u fikiri jireen qaab nololeedkoodii sidee bay uga qaab qayb qaadan jireen ama waxtarka diinta ama waxtarka bulshada iyo mujtamaca ama waxtarka naftooda say uga qayb qaadan jireen tusaalayaal ka mid ah waan jeclahay insha allah tacala inaan idiin soo guuriyo waa marka koowaad haweenta muslimadda ah waxay ahayd imra'a iijaabiya haweenay faa'iido keentay faa'iidana leh fii majaali tacallum barashada diinta barashada diinta waxay ahaayeen dumarkii wakhtigii nebiga noolaa salawaatu rabbi wasalaamu calayh ee qiimaha iyo qaayaha lahaa ee kudayashada iyo fiirsiga mudnaa dumarkaasi waxay ahaayeen kuwa nebiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh wax ka qaadashadiisa waxbarashada raggu inta ay nebiga wax ka baranayaan in la eg ama ku dhow ayay ka qaadan jireen oo nabiga wax ka baran jireen salawatu rabbi waslamu calayh taa daliilkeeduna waxa weeye nebigu gurigiisa markuu joogo sal alay wasalam guriga wuxuu nebigu samaynayo cilmigeeda iyo aqoonta ku saabsan ee nebigu sal alay waslam dhammaantii cilmi socdu ah qaabkuu u dhaqmayo akhlaaqdiisa sulukiyaadkiisa qaabkuu u seexdo qaabkuu reerkiisa ula nool yahay qaabkuu u dhaqmo dhammaan waxaasoo dhan waxaa yacni qabtay oo nabiga sal alay wasalam ka qabtay oo ka bartay waxa aan dumarkiisiiba ahay cilmi wuxuu ahaa khaas ah oo raggu aynan dumarka la wadaagin walu fiirsada rasuulkeenna salawatu rabbi wasalaamu calayhi qayb noloshiisa ka mid a ama qayb muhimo wakhtigiisa ka mid a oo uu guryihiisa joogay qaybtaasi cilmiga ku saabsan waxaa soo guuriyay xaasaskiisi waxaa nebiga ka bartoo ka qabtay xaasaskiisi ila rag markaa lama joogaan waa qaybay gooni la ahaayeen qaybta labaad nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayh markuu ragga masaajidka ku siinayo tacliimta iyo waxbaridda oo duruusta uu nebigu mimbarka ka bixinayo masaajidka ka jeedinayo dumarku masaajidkay fadhihi jireen way la soo tukan jireen masaajidkay kusoo tukan jireen kadibna nebigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh duruusta ragga uu siinayo waxbay ka dhagaysan jireen in badan guryahoodu masaajidkay ku dhawaayeen oo guryahay ka dhagaysan jireen cilmiga ragga la siinayo way qaadan jireen way la qaadan jireen haddana ayagoo ragga la qaadanaya duruustii iyo cilmigii iyo khayrkii ka baxayay masaajidka bay intaasi deeqi weyday ilaa ay gaadheen heer ay nebiga ka codsadaan sal alay wasalam inuu maalin ayaga u gooniya u sameeyo dad waxay ahaayeen iijaabiyiin ah dad waxay ahaayeen nolosha fahansan dad waxay ahaayeen aan ku kadsoomin noloshan adduunyada iyo dhalanteedkeeda laakiin xaqiiqada nolosha ayay fahansanaayeen radia allahu canhunna wa ardaahun dumar noocaasay ahayn saas daraaddeed baa alimaamu albukhaari caleyh raxmat ullah fii saxiixihi wuxuu ku baabeeyey baabbuu wuxuu ka dhigay baabun hal yujcalu lilnisaai yowmun calaa xidatin fi lcilmi aw hal yajcalu lilnisaai yowman calaa xidatin fi lcilmi maalin gooni ah oo dumarka khaas u ah oo wax la baro ma samaynayaayo ninkii madaxda imaamka ahaa ama ninkii sheekh ahaa dumarka ma u samaynaya baab noocaas imaam bukhaari caleyh raxmat ullahi saxiixiisa ku keenay kadibna wuxuu soo arooriye oo meeshaa ku keenay xadiidka abu saciidin alkhudri dumarkiibaa nebiga sal lay waslam u yimid waxay ku yidhaahdeen rasuul ilaahayow halabanaa calayka arijaal raggiibaa nooga kaa tambatay raggiibaa naga kaa qaatay raggiibaa wakhtigaagii u batay annaguna wax weeyaan wakhti baanu u baahannahay ee fajcal lanaa yowman min nafsika maalin naftaada naga sii maalin gooniyaan rabnaa ogow raggii way la qaadanayaan duruustii caamkaydii ragga loogu talagalay ee masaajidda ka baxaysa waxbay ka qaadanayaan guryaha markuu nebigu joogo sal alay wasalam xaasaskiisii baa duruustii ka qaadanaya haddana dumarkii guud ahaan waxay codsanayaan maalin khaasoo nebiga sal alay wasalam ay wax ka bartaan inuu u sameeyo maalin gooniya noo samey bay dhahan rasuulka ilaahay muxuu nebigu sameeyey sal alay wasalam fawaadahum fawacadahunna yowman laqiyahunna fiihi fawacadahunna wa amarahunna maalin gooniyuu nebigu dumarka u sameeyey uu u ballan qaaday kadibna maalin khaasuu u sameeyey maalinkaasuu la kulmaa maalinkaasuu amraa wixii diintooda iyo maslaxadooda ah maalinkaasuu waaniyaa maalinkaasaa su-aalahoodii iyo danahooday u sheegtaan maalinkaasay nebiga khaas u leeyihiin salawatu rabbi wasalaamu caleyh cilmi iyo wanaagay ka baranayaan masaladaasi yaa keenay dumarka codsigooday ku timid waxaad garan kartaa marka inay ahaayeen dad tartan kula jira ragga laakiin dhankeebay kula tartamayeen dhanka khayrkay ula tartamayeen baynamaa innaga hadda aynu gaadhnay inaynu tartan galno laakiin dhinac kalean tartan u gallay dhinac kaleaynu u foofnay dadkii khayrka lahaa iyo dumarkii qiimaha lahaase ragga waa la tartami jireen maxayse kula tartami jireen khayrka halabanaa calayka arijaal raggii baa nebi allow nooga kaa tambatay raggii baa naga kaa qaatay raggii baa wakhtigaagii qaatay annaga wakhti khaasanna sii dad marka waxay ahaayeen wa yacni xagga cilmiga iyo aqoonta iyo waxbarashada diinta iyo fahamka kitaabka ilaahay sunnada nebiga fahamkeeda sal alay wasalam dad waxay ahaayeen iijaabiyaad ah oo faa'iide leh oo wax soo saar leh bay ahaayeen sidaas daraaddeed maxaa ka soo baxay midhaha ka soo baxay muxuu ahaa midhaha ka soo baxay wuxuu ahaa in ay dumarkii saxaabada qaarkood inay noqdeen kuwo ka cilmi badan ragga intooda badan miisaan usoo qaada maalan umu lmu'miniin caaisha radi allahu canha wa ardaaha caaisha waxaa lagu tiriyaa oy ku jirtaa asxaabu rasuulilahi sal lay slam lixdii lixda ugu horaysa xagga soo tabinta cilmigii nabigeenna salawatu rabbi wasalaamu caleyh lixda ugu horaysay axaadiista laga qaatay ee cilmiga ugu badan laga qaatay ee laga dhaxlay ayay caaisha ku jirtaa yani halkaasay galeen kaalintaasay galeen raggii kale oo dhan gadaal bay jiraan aqoontii iyo tabinteedii iyo barashadeedii markii la soo gaadhay maadaama dadaalkii iyo barashadii ay ragga tartan kula galeen midhaha soo baxay waxay noqdeen inay safka ugu horeeya dumarku ka galaan yacni waxa weeyaan xambaarista kitaabka ilaahay sunnada nebiga sal lla ly wasalam fahamkeeda cilmiga gudbintiisa inay safka hore ka galaan kuwaasay ahaayeen dumarkii iijaabiyaadka ah baynamaa nasiibxumada maantana haysataay ay tahay dumarku inay yihiin iyadoo bulshada muslimka iyo mujtamaca muslimka intiisa badani maanta jahli iyo aqoon darra ay hayso haddana nasiibka ugu fara badan waxaa iskale dumarkaa iskale bal in badanoo iyaga ka mida ma badanaynayaanba in badanoo iyaga ka mida ilaahay subxaana wa tacaala barashadiisa ma danaynayaan in badanoo iyaga ka mida ma yaqaanaan laa ilaaha ila allah macnaheeda ma yaqaanaan in badanoo iyaga ka mida laa ilaaha ila allah maxaa buriya ma yaqaanaan in badanoo iyaga ka mida ma yaqaanaan qaabkay u dahaaro qaadan lahaayeen in badanoo iyaga ka mida ma yaqaanaan qaabkay u tukan lahaayeen ilaahay u hor istaagi lahaayeen haddana maca daalika kumaba jirtaba dareenkaas ah waxbaa kaa maqan kumaba jirtaba dareen ah waxbaa kaa maqanba kumaba jiraba dhinac kale u hoofeen sidaas daraaddeed qodobkaasi waa qodob muhim ah haweenayda iijaabiyadda ah ee waxtarka ah ee nafciga leh waa haweenayda marka hore yacni waxa weeye ilaahay subxaana wa tacaala uu waafajiyo in kitaabka ilaahay iyo sunnada nebiga sal lla ly slam fahamkiisa ay isku hawsho kadibna kitaabka iyo sunnada bay wax ka keentaayoo yacni waxa weeyaan ay cilmi kala baxdaa markay kala baxda kadibna cilmigii wuxuu noqdaa dhaxal ay ummadda u baxsato qodob waa qodobkaas qodobka labaadi waxa weeye ummadda islaamka waxbariddeeda iyo tacliiminteeda iyo in jahliga laga saaro iyo in cilmiga wax laga siiyo kaalin muhimay dumarku ku lahaayeen waa anigii hadda idiin sheegayey nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu caleyh cilmigii laga dhaxlay iyo aqoontii laga dhaxlay inteeda in badanoo ayada ka mida waxaa soo guuriyey dumarkiisii baa soo guuriyey saas daraaddeed ba waxaa la yidhaahdaa rasuulka salawaatu rabbi wasalaamu calayh waxaa u badnaa waxaa u bannaanaa afar dumara ka badan inuu guursado maxaa nebigu sal lla alay waslam dumarkaa faraha badan ugu guursaday culimmadu markay taxliilinayaan waxay leeyihiin waxaa loogu ogolaaday nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh waa ishii ummaddu fiirsanaysa oo dhaqanka laga qaadanayay marka uu guryihiisa joogana dadkii kaba warhayaan muxuu samaynayaa iyo cilmiga u gudbinayo dumarka faraha badan marka faa'iidadii ku jirtay waxaa ka mid a in ay soo gudbiyaan oy ummadda u soo gudbiyaan nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh dhaqankiisii akhlaaqdiisii guryihiisa wixii nebigu ka tegay salawatu rabbi wasalam caleyh inay qayb muhim ah ay ka fahmaan wixii ay fahmeenna soo gudbiyaan oy ummadda soo gaadhsiiyaan waad garan kartaan dumarka nebiga sal lla lay slam in badan oo ka mid ah sida umu salama zaynab binti jaxsh xabsata binti cumar caaisha khadiija oo xaaskiisii u horraysay ah waxay ahaayeen dumarka cilmi fara badan iyo aqoon fara badan oo ummaddani maanta haysato ku faanayso ilaahay sabab uga dhigay subxaana wa tacaala inay ummadda baraan cilmi aad u fara badan ayay ummadda bareen oo u soo gudbiyeen haddaad akhrido oo kutubta xadiiska aad aaddo saxiixulbukhaariga akhrido saxiixu muslimka akhrido sunanka aad akhrido masaaniidda aad akhrido intaa waxaa dhex yaalla dabaqo walba dumar cilmi gudbinaya oo weliba rag ay ka qaadanayaan dumarkii saxaabada waad ka helaysaa tiro fara badan oo dumar oo cilmi gudbinaya haddaad ka soo tagto ardadii saxaabada oo taabiciin la yidhaahdo dumar waxaad ka helaysaa tiradoodu ayna yarayn oo aqoontii gudbinayo rag wax ka baranayaan haddaad ka soo tagto ardadoodii u timaaddo sidoo kaleeta waad helaysaa kaalinta iyo dowrka marka ay haweentu lahayd taasuu ahaa oo ummaddan inay waxbarto aqoonteeda ka qayb qaadato diintan faafinteeda ka qayb qaadato iyo dadka in loo gudbiyo haweenaydu qayb muhim iyo kaalin muhimay ku lahayd haweenayda iijaabiyadda ah waxtarka ah waa haweenta intay wax fahamto waxay fahantayna dadka u gudbisa khaasatan mujtamaca dumarka khaasatan mujtamaca dumarka oo in badan raggu aynan arrimahooda hoose aynan sii dhexgeli karin waxyaalo fara badanoo waxaa jira dumarka u khaas axkaam fara badanoo waxaa jira raggu aynan afka ku ballaadhin karinoo dumarka markay la joogaan ayna ka xishoonayaan laakiin hadday dumar tahay si alla say doontay ugu sharxi karta nabigeenna salawatu rabbi wasalaamu caleyh gabadh baa u timid waxay ka rabtay inuu u sheego caadada markay ka qabaysanayso siday u dahaaro qaadan lahayd nabigu sal lay wasalam wuxuu ku yidhi sidaa iyo sidaas yeel oo sidaa iyo saa u qabayso markaad qabaysatana intaad maro qaaddo meeshii ay macnaha waxa weeyaan caadadu ka timid oo dhiiggu ka yimid maradaas oo udgoon mari nebigu sal lay wasalam marka wuxuu yidhi sidaa iyo sidaas yeel hadalkii marka waa ku ballaadhin waayey inuu rasuulku sal lay wasalam sidii uu rabay uu wax u sharxay maxaa yeele waxay tahay meesha meel laga xishooda qur-aanka iyo sunnaduna aadaabtoodu waxa weyaan meelahaasoo kale marka la marayo waa la sarbeebaa waa la kormaraa wixii ku saabsan oo dhan si sarbeebaa looga baxa rasuulku sal lay waslam gabadhii waxay leedahay rasuul ilaahi oo su-aashii bay kusoo celinaysa naa sidaas yeel buu leeyahy waa fahmi laada waa kusoo celinaysa inay fahamtay rabtaa ila wix inay ku dhaqantay rabtaa nabiguna sal lay wasalam sidaa yeel unbuu leeyahy waa fahmi laada maray isku kadeeyihiin baa caaisha gabadhii gacanta qabatay caaisha meesha joogtay baa gacanta qabatay naayna keen bay tiri way kaxaysay oo meel gooniya la tagtay wixii nebigu rabay afkana uu ku ballaadhin kari waayey oo uu ka xishooday yay waxay ugu kala dhigdhigtay in yar in yar saas yeel saas yeel saas yeel saas yeel bay ku tiri u fiirso yacni waxa way caqli iyo cilmi iyo ummaddan jahligu uu haysto inay daneeyaan inay u faa'iideeyaan inay anfacaan inay waxtar noqdaan inay ummaddan wax ku biiriyaan saasay ahaan jireen dumarkii khayrka lahaa ee qiimaha lahaa qodobka labaadi waxa weeye haweenayda iijaabiyadda ah ee waxtarka ah waa haweenayda ilaahay diintiisa subxaanahu wa tacaala danaynaysa tawxiidku inuu faafay danaynaysaa akhlaaqda wanaagsani inay faaftay danaynaysaa xijaabku inuu faafay danaynaysaa dhowrsoonaantu inay faaftay danaynaysaa guryaha islaamku inay bataan bay danaynaysaa khayrku inuu meel walba gaadhay danaynaysaa sharkuna yaraado ama u baaba'aba gabadhaasi wanaageeda wakhtigeeda xoolaheeda waxay isugu geynaysaa inay diinta ilahi subxana wa tacala faafinteeda ka qayb qaadato ilahina subxaana wa tacala waa ku sheegay wاlmu'minuuna wاlmu'minaatu bacduhum awliyaau bacdin ya'muruuna bilmacruuf wayanhuuna can اlmunkar ragga mu'miniinta iyo dumarka mu'miniin mu'minaadka iyagaa isxiga iyagaa walaalo ah iyagaa isjecel qaarkood qaarka kale rabbi wuxuu ku tilmaamay khayrkana way faraan hadday rag yihiin iyo hadday dumar yihiinba khayrkana way faraan xumaantana way reebaan ma aha waxa la yidhahda ragga keliya ka shaqeeya wanaagga faridiisa iyo xumaanta reebiddeeda ma aha rabbi waa isku daray subxaana wa tacaala dumarkii wuxuu ka dhigay inay kaalin muhima ku leeyihiin khayrka faafintiisa iyo xumaanta la dagaalankeeda laakiin aaway dadka ilaahay tilmaamaya subxana wa tacaala mu'minaadkaa rabbi tilmaamaya iijaabiyaadkaa ee diinta wax gelinaya diintooda wax u bixinaya aawe waxaad muddaa maanta inay yaraadeen khadiija radi allahu canha um lmuminiin baa waxay tahay dowrkeedii iyo kaalinteedii baa mihaal cajiiba ah khadiija waxay ahayd xaaskii ugu horreeye nabigeennu guursado salawatu rabbi wasalaamu caleyh waxay ahayd haweenta keliya ee nebi maxamed carruurta u dhashay carruurtiisoo dhan ayada keligeed baa dhashay hal wiil marka laga reebo oo ay dhashay addoontiisii nebigu uu lahaan jiray maariyat alqibtiya wiilkaa mooye carruurta inteeda kale iyadaa u dhashay dumarkiisa kale waxba uma dhalin nebiga sal lay slam walaa caaisha walaa xafsa walaa zaynab waxba umayna dhalin saas daraaddeed caaisha radiallahu canha markay waxoogaa ka masayrtay khadiija ismayna soo gaadhin khadiija iyo caaisha nebiga mayna isku soo gaadhin khadiija markay ka dhimatay kadib buu guursaday ayadoon isku soo gaadhin buu nebigu ammaantu ammaani jiray khadiija iyo hadalhaynteeda buu ku badnaa aad buu u jeclaa nebigu salawatu rabbi waslamu caleyh ilaa ay caaisha ka masayrtay oy tidhi habartan maxaad ka sheeg sheegaysa ilaahay gabadh buu kugu bedelay maxaa habartan ku daba dhigay nebigu wuxu uhi sal lla lay slam caaishay khadiija iidaa buu ku yidhi khadiija ilaahay baa subxaana wa tacaala carruur iga siiyey diinta ilahay bay igu garab istaagtay waxanay samaysay kanay samaysay kanay samaysay khadiija waxay ahayd radia allahu tacala canha wa ardaaha dowrka iyo kaalinta ay ku leedahay dacwadan iyo diintan maanta ilaahay iyadoo saafiya ina soo gaadhsiiyey xataa wax weeyaan rag badani kuma leh mihaal baan idin siinayaa maalan nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayh markii waxyigu ku bilaabanayay oo malakuljibriil loo soo dirayay markii hore nebiga waxaa ku bilowday sida xadiidka saxiixulbukhaari uu ku soo arooray min xadiidi caaisha nebiga sal ly sl markii hore riyaa lagu bilaabay riyo waa riyoonayaa riyadii sidii u riyooday bay ku imaanaysaa sidii uu arkay hurdada ugu arkay sidii bay imaanaysaa sidii waa baryay oo kaleeto iyadan waxba ka bedelayn muddaa waxaa lagu waday riyadaas kadibna waxaa la jeclaysiiyey oo qalbigiisa la jeclaysiiyey inuu dadka ka dhex baxo oo uu meelaha bannaanada iyo godadka iyo iska aado ilan mujtamaca wuxuu yahay mujtamac gaalo ah mujtamaca inuu iskaga dhex baxo magaalada iskaga tago godadka iyo buuraha iyo meelaha iska aado saasaa qalbigiisa la jeclaysiiyey oo meelaha ilaahay iskaga baryo iskaga cibaadaysa isagoo ku jira god la yidhahdo khaaru xira oo magaalada ka dhex baxay oo meeshaa iskaga cibaadaysanaya ayaa malaka waxaa u yimid malakuljibriil baa u yimid wuxuu arki jiray ma aha wuxuu yaqaana ma aha wuxuu garanaya ma aha waa loo yimid markaasaa wuxuu ku yidhi iqra akhri buu ku yidhi markaasuu wuxuu yidhi maa ana biqaarin intaan akhri la dhihin baa horta la ceejiyey waa la ceejiyey cunaha lagu dhegay markaasaa wuxuu yidhi akhri markaasuu wuxuu yidhi nabigu sal lay slam maa ana biqaarin waxba ma akhrin aqaano markaasuu mar labaad intuu ceejiyey ayuu yidhi iqra akhri buu yidhi markaasuu yidhi maa ana biqaarin wax ma akhrin aqaano mar saddexaad buu ceejiyey markaasuu wuxuu yidhi iqra bismi rabbika aladii khalaq khalaqa alinsaana min calaq iqra warabuka alakram alladii callama bilqalami callama alinsana ma lam yaclam aayadaha akhri baa la yidhi intaa markii lagu yidhi baa la sii daayey cajiib waa wax laga naxo adoo uun keligaa meel iska joogo oon inta lagugu habsado oo cunaha lagugu dhego lagu ceejiyo oo lagu rafaadiyo waad isku nixi nebigu sal lla lay slam meeshiibuu ka soo cararay ka soo tegey isaga oo wadnihiisu gariirayo oo aad u naxsan ayuu nebigu sal alla alay wasalam khadiijo u yimid xaaskiisii naag aad u caqli badan bay ahayd caqli iyo garasho iyo macnaha waxa weeye fiiro dheeri lagu ogyahay bay ahayd markuu u timid nebiga sal alla alay slam isagoo aad u naxsan markuu u yimid baa wuxuu yidhi laqad khashiitu calaa nafsii warkii buu u sheegay wixii ku dhacay buu u sheegay wuxuu yidhi khadiijoy naftaydaan u baqay naftaydaan u baqay bu tii khatar baan galay markaasaa waxay tihi khadiija radi allahu canha maya bay tihi ilaahay baan ku dhaartay laa yukhziika allahu abadan rabbigaa marnaba kuma hoojinayo kumana dulaynayo bay tii horta taa ku talagal rabbi meel xun ku dhigi maayo wax xunna kulama rabo limaada liannaka tasilu raxim bay tidhi qarabada waad xidhiidhisaa wa taqri dayf martidana waad martigelisaa wa taxmilu lkalla culayskana waad qaadaa wa taksibu lmacduum waxa lala yahayna dadka waad u shaqaysaa waad u kasabtaa wa tuciinu calaa nawaa'ib alxaqi xaqa waxyaabaha ku yimaadana waad uga waad yani waad u kaalmaysaa xawaadista iyo dhacdooyinka xaqaana garab baad siisaa dabeecaddiisu wanaagsan yahay khayr badan dadka u kaalmeeya waxtar leh run badan been aan aqoonin qaraabadiisa xidhiidhiya ayaa tahay mar haddaad sidaas tahayna rabbi marnaba ku hoojin maayo xumaanna kulama rabay jir xoogaa qalbiga u dejisay markaa nebigu waa naxsan yahay zamiluni zamiluni buu leey waridada waridadoo mara isaara buu leey maradii bay saarayn waxoogaa markuu yani waxa way yaro degay bay soo kaxaysay radia allahu canha waxay u keentay ninay ilmaadeer ahaayeen khadiija oo la yidhaahdo waraqat bnu nawfal nin da'weyn buu ahaa dadkii jaahiliyada nasaarada diinta nasaarada qaatayna wuu ahaa nin kutubtii hore ka warhayana waa ahaa oo akhriya qorana luqada carabiga ah iyo luqada cibriyadaabuu isku tarjami jiray ninkii odaygaha bay u geyso waxay tidhi in adeerow bal wiilkan wax ka dhegaysa tidhi wiilkan adeerkaad u tahay bal wuxuu la yaab le buu sheegayaa wax ka dhagayso markaasuu yidhi maxaad aragtay waraqaa nebiga ku yidhi bal ii sheeg buuhi maxaad la kulantay nebigii warkiiba buuxuu siiyey salawatu rabbi waslamu caleyh waxaasaa igu dhacay tanaa dhacday sidana wax u dhacen warkii markuu u sheegay baa waraqa wuxuu yidhi waxa kuu yimid waa naamuuskii nebi muuse u imaan jiray kusoo degi jiray buui waa khayrwadihii khayrwadihii safiirkii khayrka ee nebi muuse u imaan jiray weeyaan buui yani wuxuu ka wadaa waa malakuljibriil waa malakuljibriil buui halkaa wuxuu u tilmaamay ninkaa odaygiihi nebi moxamed salawaatu rabbi wasalaamu caleyh inuu malag u yimid khayrna lala rabo markaasaa weliba wuxuu yidhi haddaan noolaan lahaa marka tolkaa iyo qowmkaagu ku eryi doonaan oo magaalada maka lagaa saari doono markaa maan jiro oon noolaado oon sii jiro waan ku helin lahaa buui markaa waan ku garab istaagi lahaa buui markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay slam awa mukhrijiyuhum oo miyay i saari doonaan ma tolkaybaa i eryi doonaa waa la yaab leanna way jeclaayeen asaadiqu lamiin wiil run badan oo ammaano badan oo raganimo badan oo reerkooda la yaqaano oo reer qiimo leh oo sharaf leh ka dhashay oo mustaqbal wanaagsan ay u filayaan buu ahaa sidaas daraaddeed nebigu waa garowsan waaye tolkaabaa ku eryi doona oo magaalada kaa saari doona awa mukhrijiyuhum yay i saari doonaan buui odaygii wuxuu idhi haa waa lagu saari doonaa buui waxa aad soo wadato nin la yimid hortaa ma jiro ilaa waa la eryey buui rusushii horeba saasaa loola dhaqmay way macnaha markaasaa nebiga sal lay slam khadiijay soo celisay dibbay usoo celisay u fiirsada marka meeshaas khadiija umulmuminiin radia allahu tacaala canha wa ardaaha nebiga markuu waxyigu ku bilowdo isagoo naxsan uu u yimid nebigu sal lay wasalam bal dowrkeediiyo kaalinteeda u fiirsada warka koobaad weeyaan nebiga way u qalbi dejisay oo qalbi qaboojin bay siisay waxba habaqin bay ku tidhi waa marka labaadee nin odayoo khabiiro xogogaal ah oo waaye aragay u geystay waa marka saddexaadee intaa mayna ku gaabsanine maalinkaa laga bilaabo khadiija nebi maxamed salawaatu rabbi waslamu caleyh iyo risaaladiisa way rumaysay saas daraaddeed baa waxaa lagu doodaa khadiijo ma laga horreeyey rumaynta nebi maxamed sal lla alay wasalam mise loogama horreyni ma abubakar baa horreeyey ma khadiija horraysay ma laga horreeyey waa masale macnaa wax way doodad ka taagan tahay wey kaalin marka cajiib ah iyo nafci aan yacni la tasawuri karaynin bay ku leedahay dacwadan iyo diintii nebi maxamed loo soo dhiibay salawatu rabbi wasalaamu caleyh iyo risaaladan iyo khayrkani siduu dadka u gaadhi lahaa xoolay lahaan jirtay oo gabadh waxay ahayd ganacsi leh xoolo leh xoolaheedii waxay isku garab taagtay oy ku bixisay sidii diinta ilahi subxana wa tacala u fidlah xilligaa nebi maxamed sal lla alay waslam yacni garab ma leh xoolo ma leh rabbigii subxaana wa tacaala baa garab u ah laakiin cid kale uu ku tiirsan yahay abubakr sidiiq iyo khadiijo xoolaheedii buu nebi maxamed sal lla alay slam dacwadiisa ayuu u adeegsaday oo u isticmaalay gabadh noocaasi ah waxaad garan kartaan sharafkeeda iyo qiimaheeda malakul jibriil baa nebi maxamed u yimi salawatu rabbi wasalaamu caleyh wuxuu ku yidhi maxamedow khadiijo salaan gaadhsii buu ku yidhi salaandaas iyay ka socotaa rabbi bay ka socotaa aniga malakjibriilna way iga socotaa salaantaas khadiijo gaadhsii buui waxaadna u sheegtaa inay guri jannada guri ku leedahay gurigaas oo luul ka dhisan isagoo dhan waa luul gurigaasoo buuq iyo qaylo aan lahayn jannada in gurigaasi uga dhisan yahayna gaadhsii salaanta rabbigeedoo toddobada samo korkooda uu ka soo salaamayna gaadhsii anigana salaantayda gaadhsii buu ku yidhi cajaa'ib khadiija ilaahay subxaana wa tacaala rabbigeed baa salaan u soo diray malakul jibriil baa soo salaamay nebi maxamedna salaantii buu gaadhsii salaantii markii loo sheegay khadiija waxay tidhi rabbi waa salaam nebi allow adiga jibriilna korkiinna salaami ha ahaato radia allahu tacaala canha wa ardaaha mas'alada iyo ujeeddada qasadkaygu yahay waxa weeye gabadhaas kaalinta iyo dowrka iyo nafciga iyo waxtarka ay ummaddan u lahayd diinteeda u lahayd rasuulkeedii salawaatu rabbi wasalaamu caleyh iyo dacwadii u waday ay u lahayd dowrkaas iyo kaalintaasi wax lay wax yacni layska indhatiri kara maaha dowrkaas iyo kaalintaasina wuxuu mudan yahay in la sheego dumarka muslimaadka maanta jooga loo sheego oo la yidhaahdo kaalintaasay lahayd dumarku lahaayeena aaway kaalintii aaway hawshii waad gabteen aaway dacwadii waad gabteen aaway caqligii iyo xikmaddii diinta ilaahi subxaana wa tacaala aad ku tar lahaydeen waad gabteen haddii lagu yidhi dumarka muslimaadka ee maanta jooga meeli idinkama bannaana diinta ilaahi subxaana wa tacaala iyo waxtarkeeda sheekadaas sheeko jirta ma ah meel iyo dowr iyo kaalin muhima idinka bannaan arrintaasi arrin muhimay ahayd arrinta labaadi waxay ahayd dumarka saxaabadu ridwaanullaahi calayhim oo dayashada idinka mudani xataa wax kastoo qaalibay heli karaan waxay u isticmaali jireen ilaahay diintiisa subxana wa tacala iyo tawxiidku inuu meel maro miaalku waxa weeye ummu sulaym radia allahu tacala canha wa ardaaha gabadha la yidhaahdo baa waxaa soo doonay ninka la yidhahdo abu talxa abu talxat alansaari abu talxa marka waa gaal ayaduna waa gabadh muslimad ah abu talxa wuxuu ka rabaa ummu sulaym guur buu ka rabaa inaan ku guursadaan rabaa buuri ummu sulaym waxay ku tidhi iima bannaana inaan ku guursado adiguna inaad i guursato kuuma bannaana laakiin haddaad soo islaanto ballan baan kuu qaadayaa inaan ku guursanayo weliba waxaan kuugu darayaa meherkaygiina waxaan ka dhigayaa aad isiin lahayd islaamnimadaadaabaan meher ka dhigaya walu fiirsada xoolo ma rabto laakiin maxay doonaysa ninkaas inuu soo islaamay rabto ma rabtaa guur waad heli meherna maba jiro waan kaa cafin oo waxaa meherkaygiiba meherba ii ah inaad soo islaamto laakiin diinta soo gal wuu soo islaamay kadibna sidiibuu ku guursaday wuxuu noqday saxaabadii nebiga sal lla alay wasalam ragga ugu haliyeysan ragga ugu qiimaha badan nin ka midu ah bal gabadha u fiirsada qiimaheeda iyo qaalinimadeeda iyo meesha maskaxdeedu ay ku xidhantah maaha dumarka maanta joogaayo waxaad ka dhammaan la'diin waxoogaa dahab oo la xidho iyo daahiyo guryo lagu naashnaasho iyo sariiraha bedel iyo iyo macnaha waxay kuraasta kala bedel marna fadhi carbeed soo dhig marna kuraas buurbuuran soo dhig marna waxa weeyaan maaragtay wax macno aan lahayn oo noocaas ah bay dumarkii muslimaadku maanta ka dhammaan laayihin waxaa laga dhammaan layahay maxaan cunaa maxaan cabbaa maxaan ku labistaa xaggeen u hoydaa gaadhi quruxsan guri quruxsan intaasaa laga dhammaan layahay bal waxoogaa indhaha kor yara qaada oo maskaxda fogeeya oo derbiga maxaa ka sheeya arka dumarkii saxaabadu ridwaanullaahi calayhim fikirkooda iyo fikirka dumarka maanta jooga farqiba udhexeeya dad waxay ahaayeen mustaqbal fog ka fikiraya meel fogna wax ka fiirinaya dad ma aysan ahayn calooshooda iyo xubinka taranka la ciyaara maynan ahayn calooshiisa la ciyaar aan kaba badnayn oo sida bahaa-imtii xoolaha u fikira maynan ahayn sida bahaa-imtii xoolaha haddaad u fikirto mushkila intaada leeg wey xoolaha haddaad tidhaahdo un maxaan cunaa maxaad raadinaysa adiga noloshan ma fahansan tahay noloshan aynu joognaay allah dhistay subxaana wa tacaala dhulkan allah gogladay samadanna allah subxaana wa tacaala dhisay buurahanna isagaa taagay hawadan isagaa iskale adigana isagaa kulaho ku keenay laakiin ma fahansan tahay noloshani ujeeddadeed ma fahansan tahay noloshani ujeedday leedahay noloshani macnay leedahay noloshana muraad baa laga lahaa noloshani maxay leedahay danteedu maxay tahay in badan oo dumarka ka mid iyo raggaba waxay la tahay noloshani ujeeddadeedu waxa weeyaan waxaad raadsataa keliya waxaad cunto waxaan ku cuninba waa la cunaa meeshaa doonta adigu ka keen waxal haye cuntadii heshay maxaa ku xiga cabitaan baa ku xiga nooc nooc sharaab sharaab haddaad heshay maxaa kugu xiga waa inaad labis helo nooc nooc isagana midba wakti ah tayib labiskiina heshay maxaad rabtaa waxaan rabaa inaan hoy helo guri quruxsan isagiina heshay maxaa ku xiga gaadiid baan rabaa intaa markii laysku helo maxaa ku xiga shahwadii meelaha ku gutaan raba bas maxaa intaa kuu dheer wax kaloo intaa dheer ma jirto bilaahi calaykum bal waxyar waxaad u fiirsataan xoolaha u fiirsada xoolaha xooluhu waxay ku wareegaystaan inta inoo muuqata wey xooluhu waxa iyo bahaa-imta bannaanka joogta ee caqliga lahayn waxay raadsadaan maxaad cuntaa maxaad cabtaa ariga sameedani lood iyo geela daaq bay u foofaan oo way soo daaqaan markay soo daaqaan kadibna biyay raadsadaan oo ceelkay ku arooraan waxay cabbaan bay rabaan kadibna meel bannaan ma baryaane hoy bay raadsadaan oo xero ay ku xaroodaan baa jira oo meel kale ma baryaan kadibna intaa markay isku helaan lo-dii iyo adhigii iyo geelii waxaa qabanaysa labkoodii iyo dhadigoodiiba shahwaa qabanaysa shahwadiibay isku gudanayaan shahway raadsanayaan adiga gabadha muslimadda iyo ninka muslimkaa ee fikirkiisa iyo maskaxdiisu intaa ku wareegaysanaysow walwaanku weydiiya adiga xooluhu maxaad isdhaantaan ya haddaad calooshiisa la ciyaar noqoto adiga xooluhu maxaad ku kala gedisantihiin dooga daaqaya keliya ma waxaan u malayn inaad dhihi doonto un xooluhuna doogay daaqaan aniguna raashin baan cunaa intaasi macno weyn maaha anigu guri dhagax ka dhisan baan galaa xooluhuna xero yani laga lagu sameeyey maxay ahayd maaragtay oon lagu sameeyey bay galaan intaasi macno weyn ma leh laakiin ujeeddadu noloshani ujeeddo kale leeda noloshani ujeeddo kale leeda ujeeddada noloshani waxa weeyaan ruuxu inuu u noolaado wakhtigiisa ku bixiyo u fikiro rag iyo dumarba allihii kownkan samaystay seed ku raalligelisaa nolosha qiimaheedu kaa wey nolosha qiimaheedu saasuu ku imaanayaa laakiin waxaan macnaha aan lahaynaan ku wareegaysanaynay gaal muslim xoolo duurjoog cayayaan waa ka dhexaysa waa ka dhexaysa qiimo intaa ka sarreeya baa la doonayaa gabadha muslimadda inay nolosha ku yeelato sidaas daraaddeed walaalayaal almar'atu alijaabiya haweenayda waxtarka ah waa haweenayda diinteeda waxtarkeeda faafinteeda xoolaheeda wakhtigeeda nafteeda ku bixinaysa wey haddii aynu wax yar horey uga gudubno dumarkii saxaabada ridwaanullaahi calayhim ee mudan inaad ku dayataan caqligooda iyo garashadooda marar badan baa loo baxsan jiray xataa wax kale iska dhaafay danaha guud ee ummadday ka fikri jireen markaasaa wixii tabartooda ah bay ka geysan jireen saddex miihaal baan ayadana idiin soo qaadayaa miihaalka koobaadi waxa weeye nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayh heshiiska la magac baxay heshiiskii xudaybiya oo isagiiyo gaaladii reer quraysheed ay wada galeen heshiiskaasi qodobadiisu waxay ahayen qodobo dulmiyay ahaayeen qodobo dulmi iyo gardarro ku salaysan bay ahaayeen haddana nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi maslaxada ku jirta dalaaddeeda ka dhalan doonta baa alla wuxuu ku yidhi ogolow heshiiska isaga kacbada ilahay baa lagu weynaynayey wakhti baa ilaahay subxaana wa tacaala uu ku talagalay meesha faa'iidadiin inay ka timaado fatxi mubiina lagu magacaabay heshiiskaasi muxuu ahaa nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh sanadkii lixaad buu wuxuu aaday makuu aaday suu usoo cumraysto markuu maka u dhow yahay baa odayaashii reer quraysheeda gaalada ahaabaa ka hor yimid waxay yidhahdeen maxamedow maanta kacbada tegi maysid makana geli maysid cumraysanna maysid halkaasaad ka noqonaysaa bay dheh carabina ku sheekaysan mayso maxamed baa intuu soo tegay buu maka soo galay ku sheekaysan maysa dheh meeshaasaad ka noqonaysaa bay ku dheh nebigu maalinkaa wuxuu wataa salawaatu rabbi wasalaamu caleyh rag ciidan ah oo tiradooda kun iyo shan boqol lagu qadaray maalinka quraysh hadduu la dagaalamo waxaan is leeyahay waa dhici kartaa waana dhici lahayd inuu ka rayn lahaa laakiin rabbigii baa wuxuu ku yidhi subxaana wa tacala isagaa maamulayey amar ilahay buu ku socday heshiis gal baa le heshiiskii haddii la bilaabay oo la qorayba nabiga sal lay wasalam nin saxaabadiisa cali bin abi aalib baa qorayay heshiiska heshiiska qodobka ugu horreeya wuxuu ka bilaabanayaa bismi illaahi araxmaani araxiim odaygii quraysh u hadlaya wuxuu yidhi bismi illaahi araxmaani araxiimi waxaan fahmayna meehe arraxmaani araxiim meesha ka tir buu yidhi bismika allaahumma qor buu yidhi annagu waxaasaanu naqaanaaye midda kale heshiiskani wuxuu dhex maray muxamedkii rasuulka ilaahay ah iyo curwat bnu mascuud oo odaygii quraysh ka socday ah saasaa loo qorayaa heshiiska markaasuu wuxuu yidhi muxamedkii rasuul ilaahay ahaa rasuul ilaahay haddaanu kuu ogol lahay mama aanaan kula dagaalaneene rasuul ilaahay ahaa meesha ka tir buuri maxaad ku qori waxaad ku qortaa buu yidhi muxamedkii ina cabdullaahi aha ku qor buuri annagu waxaanu rumaysannahay inaad ina cabdullaahi tahay laakiin rasuulnimadaada ma ogelin buui saas adhada hanoo qorin buui annaga hanoo hoosgelin nabigu sal lay slam cali bin abi aalib wuxuu ku yidhi tir rasuulullaahida tir buui maadaama ay ka biyo diideen rasuul ilaahi inaan ahay waa xaq buui doodina kama taagna laakiin hadday diideen ka tir markaasaa cali wuxuu yidhi rasuul ilaahi anugu tiri maayo buui rasuulullaahi ood qortay gacantaada ku tir yeeli maayo buui rasuulka wuxu yhi sal ly slam aniga itus xarafka rasuulullaahi ah itus maxaa yeele nebigu sal ly slm waxna ma akhrin jirin waxna ma qori jirin wax meeshaa ku qoranna ma akhrin aqoonin wax qor haddii la yidhahdana nebi maxamed waxma qori jirin salawatu rabbi waslamu caleyh ammaan bayna u ahayd markaasuu wuxuu ku yidhi caliyow aniga itus xarafka rasuulullaahi xaggee ku yaalla waa kan bui rasuul ilahi nebigaa gacantiisa ku tiray salawatu rabbi waslamu caleyh markaasuu yidhi muxamed ibni cabdillaahi qor heshiiska qodobadiisa ma taqaanaan heshiiska qodobadiisa waxa weeyaan haddii toban sano oo heshiisoo xabad joojinaan saxiixanayna haye tobankaas sano hadday dad kaa soo noqdaan oo madiine intay kaa soo noqdaan annaga nagu soo noqdaan oo dib noogu soo noqdaan kama daba imaan kartid haye adiga haddii annaga dad naga soo islaamaan oo adiga ku soo raacaanna xataa madiine hadday kugu yimaadaan waa inaad nagu soo celiso haye dulmi haddana maca dalika nabiga saxiix baa la yidhi salawatu rabbi waslamu caleyh heshiiskii markuu dhammaaday oo la kala saxiixday baa waxa u cuntami waayey qodobada heshiiska iyo ku qorani saxaabadii way u cuntami weyda maka ka noqda cumradiinnii ka noqda heshiis adag gala maalinkaana cizi iyo awood bay isbedlayaan saxaabadu xoog bay leeyihin waxay rabaan nimankan inaan loo hogaansamin dulliga la qaadanin la dagaalamay rabaan nabigu wuxu uhi salawatu rabbi wasalaamu aleyh waan amranahay xagga min allahi baan ka amranahay amar ilahina ma khilaafi karo tojiya wax walba markay dhammaadeen nebiga waxaa la amray sal lay slam waxaad xoolo wadeen oo xajka u wadeen aad cumrada u wadeenna meesha ku gowraca meeshaana ku xalaalooba timahana xiira noqda nebigu sal lay slam wuu soo baxay saxaabadii buu la hadlo wuxuu yidhi xoolaha aad wadaanna gowraca timahana ha la xiirto noqoshana u diyaar garooba buuhi saxaabadii aad baa loo kacsan yahay arrintaa laga naxsan yahay heshiiskaa laga biyadiidsan yahay amarkii waa qaadan waayeen laguma aqoon jirin waxoogaa xaaladda taagan baa waxay keentay saxaabadii inay u fududaan weyday inay amarkii degdeg ku qaataan nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi aad buu arrintii uga xumaaday isagoo xanaaqsan wejigiisana laga dareemayo oo arrintaa ka xun buu wuxuu u soo galay xaaskiisii umu salama radi allahu canha wardaha umu salama usoo galay umu salama waa dareentay nebigu sal lay sl ee nebigu markuu markuu murgo iyo markuu xanaaqo iyo markuu farxa intaba wejigiisaa laga akhrisan jiray way dareentay markaasay ti rasuul ilahi maxaa jira wuxuu nebigu yuri sal lla lay slam saxaabadaydii baan maanta amray inay saa yeelaan wax iga amar qaatayna ma jiro waxay tihi rasuul ilaahay oo makuuy makuu sheega siday kaaga amar qaadan lahaayeen oo kugu yeeli lahaayeen makuu sheega bal gabadha caqligeeda u fiirsada haabuu rasuulku yuri sal lla lay slam waxay tihi rasuul ilaahayow ha la hadlin mar dambe hadal ha u jeedin waxaad samaysaa adiga intaad dhaqaaqdo xoolihii aad waday adigu gowrac marka labaadna intaad u yeedho ninkii timaha xiiri jiray adigu bilow inaad xiirato tilaabadaa markaad qaaddo ayagaa dhammaantood ku raaci doona nebigu sal ly slm waa soo noqday xoolihiisiibuu soo qaqabtay waa gowracay ninkii timaha xiirayaybuu u yeedhay markaasuu ku bilaabay inuu xiiro saxaabadii markay arkeen nebigiioo xiiranaya xoolihiisiina gowracay kulligood waxaa lagu yaacay nin walba inuu amarkii qaato xoolihiina gowraco timihiina xiirto noqoshaana loo diyaargaro caqliga ayaa iska lahaa caqliga ayaa laha umu salama sooma caqli casiisa sooma ha yaa idinku yidhi marka gabadha muslimadda ah kaalin ugama furna ay diinta ilaahi subxaana wa tacaala wax ugu qabato gabdhihii muslimaadka ahaa diin ilahay wax ma tari jirine keliyeeta waxay ahaayeenun dad meel ku xabisan yaa yidhi xaalad la furi kari waayo adkaatay gabadhaasaa caqligii lagu furi lahaa keentay ilaahayna subxaana wa tacala waafajiyey rasuulkuna salawatu rabbi wasalaamu caleyh taladeedii buu ku dhaqaaqay salawatu rabbi wasalaamu caleyh miyaynan ahayn masaalixda iyo danaha caamka iyo xaaladda kolba markaa taagan dowr iyo kaalin iyo maskax iyo caqli bay ku lahaayeen waxaa ka mid a maalan dumarku nebiga u yimaadeen salawatu rabbi wasalaamu caleyh waxay ku yidhahdeen rasuul ilaahayow raggu waa kuwan dagaalamaya oo jihaadaya waxaanu rabnaa annagana in jihaadka nala ogolaado maxaa jihaadkana lagu diiday cajiib oo ma waxaad rabtaan in dhiiggiinu daato ma waxaad rabtaan goob dagaal inaad tagtaan ma waxaad rabtaan inaad rag iswaajahdaan waxay rabaan khatar kastoo raggu gelayo iyo meel kastoy khayr iyo janno iyo ilaahay ridihiisa ka raadinayaan inay iyaguna qaybtooda ka qaataan bay rabaan maxaa annaga jihaadkana loogu diiday bay dheh maxaa jihaadkana loogu diiday maxaa jihaadkana loo ogolaado markaasuu nabigu wuxu uhi sal lla alay slam jihaad waad leedihi laakiin jihaad aan dagaal lahayn baad leedihi muxuu yahay waa xajka buu nabigu yuri salawatu rabbi waslamu caleyh lakuna afdal jihaad jihaadka ugu fadli badan baad leedihiin waa xajka saa ay tahay haddana dumarku ridwaanullahi calayhim goobahay goobihii nebiga iyo gaaladu ay isku heleen goobaha qaarkood way joogeen duulaamada qaarkoodna way ka qayb galeen u fiirsada maalintii uxud dagaalkii uxud u dhacay oo saxaabada ridwaanullahi calayhim toddobaatan nin laga dilay rag aad u fara badanna laga dhaawacay dumarku goobta way joogeen dagaalku ka socday xadiiska saxiixulbukhaari ku soo arooray waxay ka shaqaynayeen ragga la dilay ragga dhaawaca ah ragga inay qaadaan ragga waraabiyaan hawsha dagaalka qayb bay kaga jireen waxaa sugan dumarka qaarkood inay meelaha qaarkood maalmaha qaarkood ay ku u diyaargaroobeen xataa hubkooda diyaarsadeen haddii weerar ku yimaada inay isdifaacaan oo dagaalamaan waxaa sugan gabadha la yidhahdo umu xaraam bintu milxaan fii saxiixi albukhaari nebiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh maalin isagoo hurda ayuu rasuulku sal lay slam hurdadii ka soo booday markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay waslam waxaan ku riyoodoon arkay saxaabadayda qaar ka mid a oo duulaan ah oo wata doomo socdo doomo wato oo badda saaran oo aad moodayso madax ku fadhida sariiraheedii ku fadhida madax sariira ku fadhiyaad moodaa badayna marayaan duulaan weeye saxaabadeyda qaar ka mida oo sidaasaan ku ku riyooday buu nebigu uri sal ly waslam umu xaraam baa marka nebiga la joogta sal lay wasalam markaasaa waxay tihi rasuul ilaahayow ciidankaa badda mari doona ku duuli doona ciidankaa ilaahay inuu iga mid dhigo ilaahay ii weydiiy bal hamigaa fiirsada hamigaas meeshay ku xidhantaha fiiri meeshay ka fikirayso ciidankaa badda mari doone khatartaa mari doona ilaahay jidkiisana u duuli doona tawxiidka faafintiisana u socda ciidankaa ilaahay inuu igu daro igu ii bari bay tiri ilahay ii weydii nebigu wuxu uhi sal lla lay waslam umu xaraamay ka mid maa tahay buui ciidankaas haddana nebigu wuu yaro seexday ishuu isgeliyey waa soo booday haddana markaasuu yidhi waxaan ku riyooday ummaddayda qaar ka mida oo iyaguna badda maraya doomo saaran madax sariira ku fadhiyo aad moodo oo iyaguna duulaan ah waa mar labaad markaasaa waxay tihi rasuul ilahi oo kuwaano inuu ilahay igu daro ii weydii markaasuu nebigu wuxu uhi sal lay slam umu xaraamay kuwa horaad ku jirtaayo kuwa dambe kuma jirtid buui umu xaraam waxay ahayd gabadhii duulaankii ugu horreeya muslimiintu ay bad maraan xilligii mucaawiyat bn abi sufyaan radi allahu canhu ciidankii badda cad ka gudbay ee qubrus jasiiradda la yidhaahdo furtay ciidankaasay la socotay waxaa la yidhahda hadda qubrus bay ku duugan tahay umu xaraam bint milxaan radi allahu canha yacni waxa weeyaan qasadkaygii ujeedadeedii waxa weeye bal u fiirsada gabdhaha humuumtooda iyo dumarka humuumtooda waxay ku wajahnayd keliya uun yacni naftaada iyo gurigaaga iyo ilmahaaga iyo keliya ma ahayn humuumtoodu waxay ku wajahnayd inay ummaddan iyo masaalixdeeda iyo danaheeda caamka inay ka qayb qaataan danaha guud inay gacan ka geystaan ummadda humuumteeda inay xambaaraan murugta ummaddan inay xambaaraan inay gacan ka geystaan tilka hiya almar'atu alijaabiya haweenayda waxtarka ah haweenayda nafciga leh haweenayda waxgalka ah haweenayda magaca iyo qiimaha leh ilaahay agtiisa subxaanahu wa tacala waa haweenayda iyadaw bulshadeedii iyo dadkeedii iyo diinteeda xaggee bay maanta yaallaan muslimiintu muslimiintu maanta see yihiin xaalkooda xaalka maanta muslimiintu ay ku sugan yihiin iyo wadcigooda jahli haddii la yidhaahdo qaybsanaan haddii la yidhaahdo fitno haddii la yidhaahdo yacni dhibaatooyin oo dhan gaalo qaybsatay hadday noqoto humuumta maanta muslimiintu ay ku sugan yihiin hooyada iyo gabadha muslimadda waa inay xambaarto waa inay xambaarto oo markaana wixii ay qaban kartaiyo xuluusheeda wixii tabarteeda ay ka qayb qaadato laakiin aad bay nasiib xumo u tahay in runtii waxa weeye ya baabkaasoo dhanba maanta uu ka maqan yahay dumarka intooda badan qodobka kale wuxuu ahaa oo iyadana u baahan haweenku ay ijaabiyaad ka yihiin oo iyadana runtii dowr iyo kaalin muhima aha hooyada iyo haweenka meesha ugu muhiimsanee ama bulsho wax uga qaban karaan mujtamacooda ka anfici karaan diintooda ka anfici karaan aakhiradoodan ka anfici karaan waa mas'alada ah tarbiyatu lwlaad caruurta barbaarintooda caruurta barbaarintooda maxaa yeelay caruurtu rag iyo dumarba waa dadkii berrito noloshan hogaamin lahaa wey ilmaha yarkee maanta hoostaada jooga waa hogaankii berrito wey mustaqbalka ummaddan dadkii hogaamin lahaa wey yay gacantooda ku jiraan hooyay hoos joogaan hooyadaasi hadday diyaariso u diyaariso ilmahaas waxtarnimo u diyaariso caqli iyo xikmad u isticmaasho fikir fiican ay ka fikirto wakhti fiican ay ku bixiso midhaha hooyadaasi ay soo saartay ummado dhan baa u baxsanaya al-ummu madrasatun hooyadu waa madrasad hadday wax hagaajisana jiil waxay soo saartaa aan caadi ahayn hadday mas-uuliyaddeeda dayacdana jiilka wakhtigaa korayaay waa dayacmaya meeshuu ka baxay ummadda waa baaba'aysa waana dhibka maanta ina haysta yaraanta hooyadu ilmaheeda waxay ku tarbiyaysaa inuu wanaagga kaga daydo intuu yaryahay leanna ilmuhu markay yaryar yihiin ishooda waxay ku arkaan baa darsi u ah hadda waxa weeye hooye iyo aabba ay fiirsadaan iska dhaafi telefishon baa meesha loo dhigay isagaasaa macallin u ah internet baa guriga loo soo geliyey kanaaladiisa kala gedisan baa macallin u ah joornaaladii iyo qashinkiibaa meel walba u yaalla isagaasaa macallin u ah isagoo yarba wax badanba fahminba meeshuu wax nolosha ka qaadanaya waa intaa waxaa la rabay hooyadii ee aabbihii oo muslim ah inuu fiirsado qaabkay samaynayaan qaabkay u dhaqmayaan siday u fikirayaan isagoo yarba inuu indhihiisa iyo caqligiisa wax ku qaato sida nabigeenu sheegay salawaatu rabbi wasalaamu calayh aabbaha iyo hooyadu hadday ilmuhu marka ugu horey uu dhalanayo islaanimo iyo diin buu ku dhashaa wanaag iyo toosnaan buu ku dhashaa aabbihii baa markaa yahuudi ka dhiga iyo hooyadii hadday nasaaro yihiin ayagaa nasaaro u bedela hadday majuus yihiinna ayagaa majuus u bedela hadday islaam toosan yihiinna ayagaa islaamnimadii ku suga oo ku haya ilmuhu marka hooyada khaasatan war marxalada hore iyo waqtiga hore ilmuhu waa dowrka ugu muhiimsanee u taalla haweenayda iijaabiyadda ah ee la doonayo inay ka midho keento weynaanta saas yaraanta saasay u korinaysa weynaantana nasaaix bay u gudbinaysa waxay u xadidaysaa hadafka noloshanay u xadidaysaa hooyada wanaagsan waa hooyadaas wey ilmaha waxay siinaysaa hooyo hooyo adduunyadani qiimo male hooyo gurigeedu qiimo male oo gaadhigeedu qiimo male oo carruurteedu qiimo male oo dhaldhalaalkeedu qiimo male hooyo masaalixda iyo danaha ummadda ka shaqee hooyo waxaad noqotaa haliyey geesiya ummadda u adeega hooyo waxaad noqotaa nin sheekh oo caalimho diinta faafiya hooyo waxaad noqotaa mutacalim diinta qalinka ugu adeega hooyo ilaahay ridihiisa ku dadaal waxay u xadidaysaa noloshan hadafkeeday u xadidaysaa waxay kor uga qaadaysaa ilmaheeda waxyaalahan aan macnaha lahayn ee lagu wareegeysanayo kor uga qaadaysa ilmihii wuxuu korayaa isaga oo xambaarsan caqliyad ah ka sarraysa carruurta yaryarka caqliyadooda ka sarraysa hooye hadday tahay hadday gabadh tahay iyo hadday wiil tahayba leanna hooyadiibaa waxay u xadiday nolol xad yani waxay hadafka noloshay u xadiday waana midda carruurta ku kala tegayaan saas daraaddeed ba waxaa la yidhahdaa haddaad aragto nolosha dhexdeeda nin la yaab leh haddaad aragto nin la yaab leh hooyaa ka dambaysaa la yidhahdaa nin weyn haddaad aragto cajab badan hooyaa ka dambaysa farsamo hooyo wey iskama imaanin haddaad aragto nin hogaamiya oo caqli badan hooyaa ka dambaysay haddaad aragto caalim aqoon badan haddaad aragto hooyaa ka dambaysay haddaad aragto haliyey geesii haddaad aragto hooyaa ka dambaysay haddaad aragto ayi sinfi min alasnaaf hooyo naajixa ah haddaad aragto gabadh daaciyadoo khayr badan haddaad aragto mid akhlaaq leh haddaad aragto hooyaa ka dambaysa saas wey macana yacni wax weeyaan ma aha noloshani meesha aynu ka lunay meeshaa wey saas daraaddeed gaaladu markay mujtamaca islaamka kusoo duuleen oy damceen inay ina baabi'iyaan oo ina tirtiraan ayaga oo yani markii hore military ahaan inoo qabsaday markii dambena maskaxda inaga qabsaday ayaa meelaha ugu muhiimsan inaga soo galeen waxaa ka mid ah gurigaa ka mid ah markaasaa waxay ku dadaaleen in horta dumarka guryaha laga saaro waxaa laynagu sheekeeyo gaaladu inaga dhaadhicisay gurigu waa xabsi guriga waa laysku addoonsaday gurigan ka baxa xabsi laguma jire dumar xabsiga ka baxa oo xageed noo wadaan xageen laydiin wadaa xabsigii laga bax laakiin maxaa dhacay waxaa dhaay carruurtii waa dayacantay waana say rabeen carruur qiibale ma ma korayso carruur waxaynu hadda ka hadlayna ka fikiraysa ma korayso carruur calooshooda la ciyaar ah baa koraya oon qiimo lahayn oo derbi jiif ah leanna waxa wey hooyadii barbaarin lahayd baa guriga laga saaray taasaa la ysla rabay ayada lafteedii markii bannaanka loo saaray bannaanka nabad kuma joogtee waa faas bulshada burburinaysa wey faas iyagu ay isticmaalayaan oo bulshada burburinaysay ka dhigteen marka waxa weeye qiimihii oo dhan baa lumay ummaddan maqaayisteedii baa dhumay saldhiggii baa laga lumiyey laakiin gabadha muslimadee maanta joogta mayna fahmin mayna fahmin maskaxdaa laynaga haystaa maskaxdaa laynagu gumaysanayaa telefishinkaa laynagu gumaystaa internetka laynagu gumaystaa joornaaladaa laynagu gumaystaa maskaxdaa laynaga haystaa innaga dhanba ilaa heer waxaynu joognaa maanta qaabkaynu u labisan lahayn xataa laynoo samaynayo oo gabadha muslimadda lagu yidhaahdo qaabkaasaa loo labistaa qaabkay soo dhigaan ayagu ay ku yidhahdaan qaabkana modal ah qaabkana ilbaxnimo ah qaabkana horumar ah labiskii iyagu shalay ay ku sheegeen maanta ayagii baa kaa dhigaya waxay ku leeyihiin labis baa ka dambeeyey oo maxaa ka dambeeyey modal kalea ka dambeeyo labiskanaa ka dambeeya qaado haye dahabka naqshadan le baa maalmahan socda haddana waxay kri waa laga guurayoo dahab cusub baa soo baxay naqshad kale haddana waa war cajaa'ib badana waxaabaad noqoteenoo dumarkii noqdeen suuq rag ka ganacsado suuq rag ka ganacsado sharikaad ay ku fikiraan oo maalinba intay rag idiin fadhiistaan oo loo qayilo la yidhaahdaa maanta maxaa lagu maaweeliyaa dumarka keliya mehe raggana waa la mid waxaad arkaysaa qaarkood xataa waxa weeye timahoodiiyo jidhkooda say uga shaqayn lahaayeen qaabkaa waa loo laqinaya waa duruus loo akrinaya saassaalibalina saas iyo saas yeel ilaahay baan idinku dhaariyay ruux ka dhammaan laha timihiisa iyo calalkiisa iyo calooshiisa ka dhammaan la muxuu wax tari iyo wax ku biirinaya rag iyo dumar toona waxba ku biirin maayo lafihiisii buu lumiye oo meeshaa yaalla iyuu wax ku biirinaya ma rabna gabadha muslimadda qiimaha le inaysaa noqoto ilaahayna lama doonayo subxana wa tacaala rasuulkiisuna taladiisu ma ahayn salawatu rabbi wasalaamu caleyh ruux kasta oo xikmad iyo caqlilana waa ka xumaanayaa gabadh muslimada ama hooyad muslimada ama wiil muslima oo fikirkiisu dhankaa u jeedo waana mushkilo inteeda leeg wey ihtimaamaadka ugu waaweyn ee la doonaya in ilmaha aan la siiyo iyo meelaha ugu muhiimsane dumarku iijaabiyiin inay ka noqdaan la doonaya bay ka mid tahay waxaa ka mid a maalan meelaha muhimkaa iyo iijaabinimada dumarka waxaa ka mid a inay hooyadu noqoto ama ay gabadhu noqoto muslimadda ah gabadh zaahidad ah fi dunya azuhdu fi dunya in ay door bido aakharo ay ka doorato adduunyada aakharo inay door bido fikirkeedu aakharo u bato murugteedu aakharo u badato walbahaarkeedu aakharo u bato waqtigeediiyo shaqadeedu aakharo u bato waxyaalahan horteeda ka muuqdana inaysan ku khaldamin oyna ku sirmin hal miiaal baynu soo qaadanaynaa miaalku waa miaalka ay suuratu taxriim aakhirkeeda ilahay ku sheegay subxana wa tacala waa laba dumar oo tusaale ilahay noogu soo qaaday subxana wa tacala mid ka mido wadaraba allahu maala liladiina aamanuu imra'ata fircawn id qaalat rabbi bni lii cindaka beytan fi ljanna wanajinii min fircawna wacamali wanajinii min alqowmi alaalimiin allah subxaana wa tacaala tusaalaha uu idiin samaynaya waxaa ka mid a haweeney fircoon uu qabi jiray baa miihaal iyo tusaale laydinka dhigaya haweeneydaasi waa haweeneydii la dhihi jiray aasiya la dhihi jiray magaceeda imra'atu fircawn waa haweeneydii korisay nebi muuse calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wassalaam fircoonkii ilaahnimada sheegtay oo yidhi dhulka iyo meel walba anaa iska leh anaana ilaah idiin ah ilaah iga sarreeyana ma jiro ninkaasay xaas u ahayd guri boqortooyoay joogtaa haweentu hadday guri boqortooyo ka soo toosto waa boqorad madaxweyne guriga hadday ka soo toostona waa madaxweynad ayadoo halkaa xaalkeedu joogo bay ilaahay rumaysay iyo daarta aakharo markaasaa rabbigeed waxay ku tidhi rabbiyow fircoon iyo gurigiisa ma rabo mulkigiisa iyo boqortooyadiisana ma rabo xoolihiisana ma rabo ee rabbiyow iga badbaadi fircoon iyo daalimiinta la socdiyo waxay wataan waxaadna ii dhistaa agtaada jannada dhexeeda guri iiga dhis walu fiirsada ma rabto gurigii boqortooyada ma rabto gurigii madaxtooyada ma rabto dhaldhalaalkii iyo wixii yaallay ma rabto dahabkii yaallay ma rabto maxay ku doorsatay waxay ku doorsatay ibnilii cindaka baytan fi ljanna agtaada jannada dhexdeeda guri iiga dhis oo guri janno iyo boqortooyo miyaa isu dhiganta guri janno iyo adduunka wax yaaloo dhum isu dhigmaa hada maal waa tusaale ilahi subxana wa tacala dumarka siinayo inay gabadha muslimadda hamigeedu uu noqdo hami aakharo hamigeedu uusan noqonin hami adduunyo dulmiga iyo daalimiinta iyo mufsidiintana ay ka tagto diinteeduna ay wax walba kala qaalisanaato aakhiradeedu wax walba kala qaalisanaato waxoogaa yaroo macmacaan oo lagu daadaadinayo oo lagugu sirayo adiga carruurtaada laydinku khiyaamayo waxoogaagaasi inay ku kadiyaan oo diintaadii aakhiradaada ku gadato maya aakhirada adduunyada ayadaa laga tagaa oo diinta looga tagaa kursiga iyo madaxtooyada waa laga tagaa diinta looga tagaa dhaldhalaalkaa laga tagaa diinta darteed baa looga tagaa laakiin diintii baa la gadayaa oo diintii baa la fududaysanayaa oo diintii baa dayacmaysa oo akhlaaqdii baa dayacmaysa adduunyaana raadinayaa maya maya taa ma aha sidaas mayha dhanka kale u roga xaajada dhanka kale u gadiyo oo waxaa la doonayaa meesha diintaada danta ugu jirto meeshaasaa mudnaanta leh adduunyadu waa tabac adduunyadu ayadaa raacsan aakhirada ayadaana raacsan saas daraaddeed dumarkii nebiga salawatu rabbi wasalaamu calayh markay nebiga u yimaadeen oo yidhahdeen rasuul ilahi oo biilkaa naloo kordhiyo markii hore gaajaa jirtay rafaad baa jirtay waxay yidhahdeen waxbaa la helay futuuxaad baa soo kordhay saas daraaddeed rasul ilah waxaan rabnaa in biilka naloo kordhiyo nebiga u yimaadeen salawatu rabbi waslamu calayh rabbigood baa canaantay dumarkaas waxaa lagu yidhi rasuul ilaahayo dumarkaaga waxaad ku tidhaahdaa biilka ku weydiinahaya adduunyada raba dunyada in laga kordhiyo doonaya waxaad ku tidhaahdaa in kuntunna turidna alxayaata addunya waziinataha fatacaalayna umatickuna wausarixkuna saraaxan jamiila wain kuntunna turidna allaha warasuulahu waddaara alaakhira faina allaha acadda lilmuxsinaati minkuna ajran cadiima waxaad ku tidhaahdaa dumarkaaga nebi maxamedow haddaad doonaysaan alle iyo rasuulkiisa iyo degmada aakhare haddaad doonaysaan waa khayr haddaad adduunyo doonaysaan haddaad doon doonaysaan adduunyo rabtaan quruxda adduunyo aad doonaysaan aniga idinku wada joogi mayne kaalaya waan idin furayaa saa ku dhebaa limaada leanna nebi maxamed salawatu rabbi wasalaamu calayh noloshii ilaahay uu yani u dooray baa waxay ahayd nolol aan yani adduunyadan iyo israacinteeda aynan ahayn nolol kafaaf ah allahuma ajcal risqa aala muxamadin kafaafan reeraha maxamed ilaahay oo risqigooda iyo masruufkooda waxaad ka dhigtaa wax uun ku filan oon ka badbadnayn nolol badan oo yani fasaadis fasaad laho ma dooran nebi maxamed salawatu rabbi waslamu caleyh dumarkii hadday yidhahdeen biilkaahna loo kordhiyo waa la edbiyey oo waxaa lagu yidhi haddaad ilaah iyo daar aakhariyo rasuulka rabtaanna waa qumantiina waa sax haddaad doonaysaan adduunyo iyo quruxdeedna waan idin furayaaye kaalaya ku dheh aayadaas markay soo degtay aayatu takhyiir baa la yidhahdaa nebigu sal alay slam dumarkiisii uu mid mid ugu yeedhay caaisha loogu hormariyay caaisha kaalay buu ku yidhi wuu u timid nebiga sal alay slam wuxuu ku yidhi caaishay arrin baan kuusoo bandhigayaa arrin baan kuusoo bandhigayaa waxaanan rabnaa waxaanan rabaa inaadan ku degdegin go-aankeeda ilaa aada waalidiinta kala soo tashato maxay tahay aayaddu ku dul akhri in kuntunna turidna alxayaata addunya waziinataha fatacaalayna umatickuna wausarixkuna saraaxan jamiila wain kuntunna turidna allaha warasuulahu waddaara alaakhira faina allaha acadda lilmuxsinaati minkuna ajran cadiima aayaddii bu ku dul akhri markaasaa caaisha radiallahu canha waxay tihi rasuul ilaahayow ma adiga inaan kula joogo baan aabbihi hooyo kala soo tashanaya ilaahay baan ku dhaartay inaanan la soo tashanaynin bay tihi waxaan doortay bay tihi allaah rasuulkiisa iyo daarta aakharaan doortay bay tihi ninna taa kala tashan maayo waxay ka codsatay nebiga sal alay wasalam go-aankeedaa inuusan dumarka kale markuu la kulmayo u sheegin nebiguna sal alay slam waa ka diiday kuwii kaleu mid mid ugu yeedhay aayaddiibuu ku dul akhriyey dhammaantood waxay isku waafaqeen inay ilaahay daarta aakhare iyo rasuulkiisa doortaan radia allahu canhuna jamiican mawjeda macnaha qasadkaan leenahay waxa weeye mushkilada ina haysataa waxa weeyaan maskaxdeennao dhan waxaa haysta tartan adduunyaa haysta waana meesha aan ka ba'nay wey meesha aynu ka baaba'naynu ka halaagsanay wey waxaa la doonayaa in sida gabadhaas aasiyatu imra'atu fircawn gabadha masalka ilaahay inoo siiyey subxana wa tacala haweenayda muslimadda inay noqoto zaahidatun fi dunya adduunyada inay ka zaahido inay ku zaahido adduunyada oo iska fududayso oo aakharo warkeedu u bato sheekadeedu aakharo u badato wakhtigeedu aakharo u bato yacni wax weeyaan caqligeeda iyo maskaxdeeda iyo xoolaheedu aakharo u bataan saasaa la doonaya markaasay waxtar noqonaysaayo haweenay nafcilahoo waxtarloo bulshadeeda waxtarto diinteeda waxtarloo noqonaysa haddii kale waxay noqonaysaa haweenku maanta say u badan yihiin haweenay adduunyadu addoonsanayso iyadoo dhanba la haysta waana mushkilada maanta ina haysata ayay ka mid tahay sidaas daraaddeed walaalayaal dumarka muslimaadka maanta waynu qafaalannahay rag iyo dumarba adduunya ina qafaalatay lahaystayaal baynu nahay oo adduunyaynu lahaystayaal u nahay maskaxda ha laga fududeeyo aakharana ha loo diyaargaroobo nabigeennana waxaa ka sugan salawaatu rabbi wasalaamu caleyh inuu yidhi ruuxii murugtiisa murugta aakhare ka dhiga walbahaarkiisiiyo murugtiisu waa murug aakhare keliya wuxuu ka murgayaa waad dhimanaysaa qabri baad geli doontaa maxaa kaaga horreeya qiyaamaa lagu soo saari doonaayo tolow maxaad banka qiyaamada la tegi doontaa jahannamaa la gudbi doonaayo tolow maxaa kuu gaadiid ah janniya naar baa lagu kala dambayn doonaayo talow ma jannaad geli doontaa mise naar rabbi baa la hortegi doonaayo talow maxaad ku jawaabi doontaa murugtiisu ruuxii aakhare ay noqotay buu nebi yuri salawatu rabbi waslamu caleyh saddex arrimood baa ilaahay siiya subxana wa tacaala saddexda arrimood u fiirsada waa marka koobaadee allah wuxuu siiyaa jamaca allahu lahu amrahu arrinkiisa ilaahay baa isugu hagaajiya allah u ururiya arrintiisa waa marka labaadee wajacala ghinaahu fii qalbihi qalbigana waxaa loo geliya hodontinimo iyo deganaansho waaba dheregsan yahayba waa qanacsan yahay hadduu waxaystay hadduusan waxaysaninba waa ruux qanacsan oo iimaan leh qalbigu u degan yahay waana nebigu uu sheegay salawatu rabbi wasalaamu calayh inama alghina hina nafs laysa alghina min kahrati alcarab hodantinimada iyo yani qalbiga hodantinimadu ma aha xoolobadni ma aha hodantinimadu waa midda qalbigaaga oo hodan noqda qalbigaaga oo dega qalbigaaga oo xasila qalbigaaga oo qanca taasaa hodantinimo ah marka qalbigana waa loo dejinaya ta saddexaadna waxa weeye adduunyadana intii ilaahay u qoray ayadoo sanka ka tolan baa loo keenay buu nabi uri salawatu rabbi waslamu caleyh meel alle meeshuu adduunka ka joogaba xataa rasuulku yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh wixii ilaahay idiin qoray oo risiqiinna ah wuxuu idiin daba ordayaa oo idiin daba socdaa sida geeridu idiin raadinayso kale adiga geeri ma ka fakan kartaa geeri miyaad ka fakan kartaan aynamaa takunuu yudrikkum lmowtu walow kuntum fii buruujin mushayada geeri lagama fakan karo sidoo kale risiqaaga kama fakan karti hadaad ka cararta xataa taasi waa ruuxii murugtiisu aakhara noqoto ruuxiisa murugtiisu adduunyada noqoto maxaa tala ah murugtiisii adduunyaa qaybsatay waa haweeney waxay ka fikiraysaa gurigii waa ka fikiraysaa labiskii iyo dahabkii iyo dharkii kala gadisnaa waa ka fikiraysaa caruurtii way ka fikiraysaa wadaadkii dhinac buu ka haystaayo waa ka fikiraysaa ayadii fikir dhammanaan wey dhammaanta waado fikir laakiin maxay ka fikiraysaa jadwalka fikirkeeda aakhara kuma jiro dhammaan waxay ka fikiraysaa ku wareegaysanaysaa waa adduunyo nebigu wuxuu ihi salawatu rabbi wasalaamu caleyh ruuxii fikirkiisa adduunyadu qaybsato iyo murugtiisa saddex arrimood baa ilahay ku ciqaabaa subxana wa tacaala intaan aakharaba la gaadhinba saddex baa ilahay subxana wa tacala siiya saddexdu maxay yihin waa midda koowaadee horta qalbiga waxaa laga geliyaa baahi aan dhammaanaynin wax kasta haddii la siiyo waa gaajaysanya wax kasta haddii la siiyo ma degana wax kasta haddii la siiyo ma qanacsana iimaanka laga qaadaya waa midda labaadee waxaa lagu samaynayaa oo rabbi ku samaynayaa arrimihiisana waa laga kala daadinayaa waxba isugu hagaagi maayaan xadhigu guntaba waa laga kala furaya waa midda saddexaade adduunyada uu saa u noqdayna ee saa ugu rafaadayna intii loo qoray waxaan ahayn ka heli maayo adigu ama gaalo u gal ama gaalow ama kaniisad u gal ama islaam ahaw ama waxaa doonto samee wixii laguu qoray waxaan ahayn wallay inaadan ku xagaynin wixii ilaahay uu kuu qoray intaan samadiyo dhulka la abuurin waxaan ahayn ma keeni kartid mana lagu siinayo ilaahay baana kownkan ka taliya oo maamula adiga yani ma aha waxaad gacanta ku haysta maaha sidaas daraaddeed si arrimaheenna laysugu hagaajiyo qalbigeenna qanacsanaan loo geliyo wixii ilaahay adduunya inooga qorayna aynu u helno waxaad samaysaan murugta murug aakhara ka dhig markaasaad waxtar noqonaysaan oo dad jiro noqonaysa waxaan ugu dambaysiinayaa hadalkayga haweenayda muslimadda ah waa iijaabiyatun fii binaa'i almujtamaci almuslim waxtarkeedu wuxuu ka muuqdaa bulshada muslimkaa dhismaheeda way ka qayb qaadataa bulshada muslimkaa dhismaheeday ka qayb qaadataa qoysaska muslimka ah dhismahooday ka qayb qaadataa qoysaska muslimkaa sidii laysugu celin lahaabay ka qayb qaadataa kuwa burburay sidii loo hagaajin lahaabay ka qayb qaadataa waxay ka qayb qaadataa xoolaheeda waxay ku bixisaa masaalixda iyo danaha caamkaabay ku bixisaa rasuulkeenna salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waad garanaysaan munaasabaadka qaarkood munaasabaadka qaarkood rasuulku sal lay slam ragga intuu ka soo tago wacdi guud markuu jeediye kadib ciidaha oo kale ayuu rag iyo dumarka wada joogu wacdi u wada jeedinaya wacdigii markuu u jeediye kadib dumarku si gooniya ugu imaanayaa nebigu salawatu rabbi wasalaamu caleyh markaasuu nebigu la hadli jiray sal lay wasalam maalin maalmaha ka midana bilaal baa la socda rasuulka sal lay slam dumarkii markuu u tegay bilaal maradiisiibuu fidiyey markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi dumaro wax sadaqaysta oo dumaro wax la baxa waxaan arkay inaad naarta u badan tihiin wax baxsada bilaalna maraduu hayaayo maraduu meesha ku fidiyey maxay sameeyeen gabdhihii muslimaadka ahaa gabdhihii waxay sameeyeen tii dhaga qabtay dhagaheedii bay soo soo furtay tii jinjimo qabtay jinjimihii bay soo furtay tii katiinad qabtay katiinadii bay soo furtay waxay hayeen bay meeshii ku shubeen nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi dan markaa taagnayd iyo maslaxo taagnayd buu ku fuliyey dhaqaalahooday kaga qayb qaadanayaan maskaxdooday kaga qayb qaadanayaan saan soo marnay waxay kaga qayb qaadanayaan qalinkooday kaga qayb qaadanayaan dumar mutacalimaada jira wax yaqaana qalinkooday waxay u sakhirayaan diinta ilahi subxana wa tacaala waxay kaga qayb qaadanayaan murugta muslimiintaay xambaarsan yihin leanna muslimiintu waa hal jidh ah hal ruux jidhkii oo kale wey xubin hadduu xanuunsado xubnaha kale waa la xanuunsadaa meelaha muslimiintu ku dhiban yihiin oo dhan dhibkooday ka xanuunsanayaan kuwa meeshan yimid dhibaatada haysatay la xanuunsanaya xanuunka muslimiinta iyo humuumtoodaiyo walbahaarkooda way xambaarayaan haddana keliya xambaaris keliya mehe waxay qaban karaanna waa qabanayaan dumarka aan tilmaamayna awey marka su-aashaan kaga baxayo warkaygu waxa wey dumarka aan tilmaamaya malaha waa dumar aakhare jira ya dumarka aan ka hadlayo malaha waa dumar aakhare joog aakhare jira wey maya addunyadu xilli walba joogo wey walilaahi alfadlu wاlnicma maanta lafteeda oo wakti fitno la joogo oo wakti imtixaan la joogo oo wakti cidhiidhiya la joogo lilaahi alxamdu walmina tabaaraka wa tacaala waxaa la helayaa dumar waxaa la helayaa gabdho waxaa la helayaa hooyooyin uga dadaal badan bulshada iyo diintaba ragga uga dadaal badan wakhtigooda maskaxdooda qalinkooda xoolahooda yacni u adeejiyey una sakhiray inay noqoto almar'atu aliijaabiya hooyada yani haweenta waxtarka ah haweenta faa'iidada leh haweenta hadday meel joogto meesha ay joogto waxtar leh hadday meel ka maqan tahay waa la tabayaa heblaa maqan baa la leeyahay haweenta dhinacyadaynu soo sheegnay oo dhan ama intooda badanba yacni bulshadeedii iyo diinteediiba wax ku tarayso wax ku biirinaysa haweenta aynan adduunyadu qafaalanin ee keliya aan ku wareegaysanaynin waxyaalihii aynu soo sheegnay aan ku wareegaysanin nolosheedu intaa dhaafsiisan yahay caqligeeda iyo maskaxdeeda iyo garaadkeedu uu u muuqdo ama ka fikiraysa waxa derbiga ka shikshaya iyo waxa noloshan ka dambeeya ayay ka fikiraysa dumarka noocaasoo kale aan maanta u baahannahay naqshadaasaan u baahannahay naqshadda maanta aan u baahannahay waa naqshadda iyada naqshadaasaan rabnaa marka in la soo saaro gabdhihii ay noqdaan hooyooyinkay u fikiraan loo soo noqdo biidni illahi tabaaraka wa tacala waana rajaynayaa dad badan oo khayr leh in ilaahay uu soo saari doono ilaahay subxaana wa tacaala idinkana idinka soo saari doono hadduu idinka idinka soo saari waayana dhabarkiinna kuwa ku jira inuu ilaahay ka soo saari doono subxaana wa tacala iyo kuwaad dhali doontaan kuwa insha allahu tacala mabda'a iyo qaabkaa u shaqeeya ilaahayna u adeega subxana wa tacala diintiisa kelimadii intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa allah subxaana wa tacala waxaa weydiisanaya inuu naga dhigo kuwa hadalka dhegaysta kiisa wanaagsanna raaca hada wabillahi tawfiiq wa salli allahuma waslama cala nabiyina muxamedin wcala alihi wasaxbi wasalam